asalaamu calaykum waa amaal haybe oo kula ku soo dhowow xalqad cusub iyo xidhiidhada nolosha maanta xalqadani waa xalqaddii shan iyo soddonaad ee xidhiidhada nolosha podcast marka waxaan rabaa inaan isku dayo amaba aan wax ka yar bedelo qaabkii hore een xalqadaha hore idinku soo gudbin jiray maadaama shan iyo soddon wiig ayn soo wadnay xidhiidhada nolosha podcast oo aad ku xidhnayd amaba aad tahay qof dhowaan ku soo biiray oo weli ku dhex jira inuu xalqadihii hore dhegaysto waxaan jeclaaday xalqadan inay noqoto mid aynu dib u jalleecno mowduucyadii kala duwanaa aynu ka soo hadalnay maadaamau tahay qof xidhiidh wanaagsan oo caafimaad qaba oo fayow raba inuu naftiisa iyo dadka kaleba la yeesho waxaa dhici karta in mawaadiicdu ay runtii aad u bataan waa run waxaad wax badan waad ka faa'iiday oo waxaan arkaa feedbacka iyo qoraalada aad, aad kaga falcelinaysaan ebisoodada xalqadaha qaar waxaan rabaa wiigan inuu noqdo intayna xalqada kale ee salaasada dambe soo socota aanan soo gelin wiiggii ugu dambeeyey bisha koob iyo tobnaad iyo wiiga inta ugu horeeya bisha maxaa la dhahday disembar oo sanadkii gabagaba ku jiro inaad isku daydid in waxyaabihii badnaayeed soo baratay in aad dib u eegtid waa maxay waxyaabihii aan bartay tani waxa weeyaan wax kugu qaadan karta maalin inaad meel yar fadhiisatid oo maybe toban ilaa shan minid aad dib u eegtid waxyaabihii kala duwanaayeed baratay waxaa jira dad ila wadaagay inay jiraan buug ay u haystaan ay u isticmaalaan markastoon xalqad soo geliyo inay waxyaabaha ay barteen amaba waxyaabaha activitiyada iyo exercisyada iyo waxyaabahaan idiin diro iyo su-aalahaan idin idhaahdo waa inaad naftaada ku dabaqdaan oo naftaada dib u weydiisaan amaba practiceska iyo waxyaabaha aan rabo inaad nolol maalmeedkiina ku dabaqdaan waxaa jira dad actually qorta oo idinka mid a markaa runtii taasi aad bay ii farxad gelisay oo waayo qofka saasoo kala sameeyey amaba rababa iminka inuu sameeyo waxay u saamaxaysaa inuu dib u eegi karo waxyaabihii uu bartay waxay ahaayeen siday u kala duwanaayeen mawduucyadii aynu ka soo hadalnay dhowriy soddonka wiigaynu ku dhex jirnay xidhiidhada nolosha wiiggan gudihiisa waxaa rabaa inaad dhowr su-aalood naftaada weydiiso waxa laga yaabaa inaynaan u baran amaba aynaan ahayn dad si wiikli ah amaba si ma garanaysayey wiig kasta ah naftooda u weydiiya wiigaygani muxuu kaga duwan yahay wiigagii hore waxaa laga yaabaa in dhowrkaagii cishoba mar aanad is odhan amaba aad istiraahdo laakiin badanka dadku ay u badan yihiin in wiigagu isbedelaan biluhu isbedelaan waa laga yaabaa waxyaabo badani ay qofka u qabsoomeen laakiin haddana aanu marnaba eegin maxay bishani kaga duwan tahay bilihii hore su-aalahan aan rabo inaan idinla wadaago ma ahaan doonaan su-aalo ay tahay in aad wiigganu naftaada weydiiso waa su-aalo aad meel ku qoran kartid oo wiig kasta amaba dhowrkii wiig amaba bishii dhexdeeda aad mar amaba laba jeer ay tahay inaad isweydiiso si aad ula socon kartid isbedelada noloshaada kusoo biiraya maalin kasta waxaa laga yaabaa inaynu ruutiin ku jirno oo qofka ay u xisaabsan tahay waagu markuu baryo ilaa habeenkii waxyaabaha ay tahay inuu qabto amaba uu ka soo baxo marka ruutiinkana markaa qofkaasi uu magaranaysayo maskaxiyan qaybta aynu ka soo hadalnay ee subconscious mindku ay u sahasho in qofkaasi ruutiinkiisa uu faalogareeyo taasi laakiin waxay keentaa in mararka qaar maskaxdaada subconscious mindkaaga ayna ka warqabin isbedelada dibadda kaaga imanaya ee culayska kugu keenaya oo waxa laga yaabaa ruutiinkaagii aad baratay in mararka qaar uu kugu adkaado oo qofku isweydiiyo waxaan intaasoo sannaan suu samaynay amaba intaasaan ku dhex jiray maxaa igu adkeeyey talo maxaan waxaan magaranaysaay sidii horean ugu qaban jiray aan ugu qaban la ahay marka qofku inuu naftiisiiyo isbedeladaa ku imanaya uu la socdo si wiikliya dhowrkii cisho mar bilihii bishii mar amaba laba jeer uu naftiisa intuu la fadhiisto uu isweydiiyo oo wax caafimaadkaaga maskaxeed u fiican oo wax kaa caawinaysa in kalsoonida naftaada aad ku qabtaa runtii ay aad u kacdo iyo intaad naftaada ka garanayseed ka ogtahayna ay badato waayo qofkaa isla socdaa wuxuu ogaan karaa waxa meesha ka baxaysa in marar badan isbedelada qaar markay nolosheenna ku soo biiraan in haddaynaan ka warqabin in isbedelkani uu inagu keenay in waxyaabaha qaar ay nagu adkaadaan amaba waxyaabaha qaar aan sidii hore uga soo bixi weyno inaynu inagu nafaheenun canaanano aynu muudno in daciifnimo dhinaceenna ka timid ay tan keensatay in hadallo xunxun oon fiicnayn oo culculus aynu nafaheenna ku nidhaahno taasina markaa qofka kalsoonidii iyo awooddiisii ay hoos u dhigto laakiin qofku markuu isla socdo wuxuu naftiisa tusaa naxariis badan waxaad arkaysaa adoo naftaadii u naxariisanaya badanka dadka kaleynu u naxariisanaa markay xaaladaha adag ku jiraan oo maanta walaashaa amaba waalidka amaba asxaabtaada waxaad og tahay markay wakhtiga adag ku jiraan hadday waxyaabaha qaar sidii hore uga soo bixi waayaan markiiba waxaad maskaxdaada ku soo dhacaysaa amaba aad isku daysaa inaad cudurdaar u samaysid laakiin meeye cudurdaarkii ahaa inaynu nafaheennu u samayno in marka aynu wakhtiyada adag iyo isbedelada ku jirno ay tahay inaynu naxariis tusno ay tahay marka in naxariista aynu mar kasta dadka kale ula diyaarnahay inaynu nafaheenna ku soo celino inuu nafaheenna tusno su-aasha koowaad waxa weeyaan inaad naftaada weydiisid bishan sideen ahaa marka qofku markuu naftiisa weydiiyo bishan sideen ahaa noloshiiba ayaa runtii aad u qaybo badanoo qof waxay noqonaysaa markaa in uu sii qeexo waxay noqonaysaa su-aaluu qofku si generaala uuga jawaabi karo howluhu si fiican bay iigu socdeen amaba waxyaabaha qaar baa iigu adkaaday amaba hadafkan baan gaadhay amaba hadafkan baan gaari kari waayey waxa laga yaaba inuu qofku yidhahdo xirfad cusub baan bartay soo qofkii wuxuu u hadlayaa si guud laakiin markaad bishan sideen ahaad tidhaahdo waa in naftaadii markaa qaybihii kala duwanaa ee noloshaada aad u sii kala qaybisid marka waxaad u kala qaybin kartaa inaad tidhaahdo bishan sideen ahaa marka la eego dhinaca caafimaadkayga maskaxeed sidoo kale waxaad naftaada weydiin kartaa bishan sideen ahaa marka la eego caafimaadkayga jireed marka waxaad kala qaybisay in caafimaadku aanu ahaynun kii jirhka oo aan haddaad caafimaad qabtay jir ahaan ayna micnaheeda ahayn in maskaxiyan inuuna culays ku saarnayn laakiin aad og tahay caafimaadka maskaxda iyo jirhku evendow ay soo hoos galaan amaba ay mar kasta isku xidhiirsan yihiin haddana labadaba in gooni loo kala saara fiican marka qofka ila odhanaya caafimaadkayga jireed siduu ahaa waxaa laga yaabaa qofkaasi inuu ku jawaabo caafimaadkiisa jireed inuu fiicnaa oo intaa bisha amba wiigagaas qofkaasi aanu xanuun dareemin garanaysaayee ama waxaa dhici karta inuu qofku yidhaahdo caafimaadkayga jireed muu fiicnin waayo daal badan baan dareemayay jidh ahaan waxaan dareemayay daal badan daalkaa badan waxa laga yaabaa hurdadaydii inay wax iska bedeshay oo hurdadaydii sidii hore ahayd amaba ayna ahayn in waxaa laga yaabaa uu qofkaasi idhaahdo maalmahaas bishan amaba wiigan dhexdiisa hore umaan seexan jirin taasi marka waxay igu keentay in maalinkaygii oo dhan amaba waxqabadkaygii amaba magaranaysaay jidh ahaan in aan maalinkii markaa tabcaan badan dareemo qofkii marka wuxuu soo dib u eegayaa nolol maalmeedkiisu dhowrkaa wiig amaba bishaa siduu ahaa si daacadana markaa qofku waa inuu wax su-aalaha uuga jawaabo waayo waxaynu isku dayeynaa in waxyaabaha aad la kulantay amaba xaaladaha wiigga aad ku dhex jirtay inaynu ka eegno maxaa isbedelay siday kuu saamaysay maxaad ka qaban kartaa waxaad dhici karta haddaad hooyo tahay in wiigga ciyaalku kaa xanuunsanayeen maadaamanu weliba ku jirno wakhtiyada cimiladu ay isbedelayeen oo qaboobihii ah oo badanka ciyaalku u nugul yihiin in duri iyo xanuunada qaar iyo xumad iyo waxyaabahaasi ku dhacaan waxaa dhici karta markaa in maadaama ciyaalku kaa xanuunsanayeen ay hurdadaadii wax badan iska bedeshay taasina markaa ay kugu keento in isbedel ay ku timaado hurdadaadii marka aad dhinacaa ka eegi kartid isbedelkaa yimi amaba waxqabadkaagii hore marka dib loo eego haddaad hooyo tahay ay wax iska bedelaan marka qofku halkii uu marka isbedel uu arko ee uu naftiisa iyo awoodihiisa uu ka waayo wixii uu hore uga filan jiray amaba uu u qaban jiray uu naftiisa canaan uula kici lahaa amaba uu isku dayi lahaa inuu naftiisa canaanto waxa dhacaysa inuu garan karo waxan waxa ku keenay waxay tahay markuu qofku barto in uu fahmo waxyaabaha qaar siday u saameeyaanna runtii noloshiisa fudayd badan baa ku imaada waxaad arkaysaa adoo runtii naftaadii u dabacsan nafaheenna runtii aad baynu ugu adagnahay nafaheenna aad baynu ugu adagnahay markay isbedel yimaado waxaynu ka filanaa oo haddii aad xalqadihii hore la socotay ee ugu dambeeyey wiiga filashada kaga hadlayay waxaynu ka filannaa in awooddaynu ayna isbedelin in maalin kaste wiig kaste oo bisha ka mid a amaba bil kastaoo sanad ka mid a aynu isku waxqabad noqonno aynu isku caafimaad ahaan isku si dareenno buuxda oo dhammaystiran in aynu xidhiidhada dadka kaleyn la leenahay ayna dhibi naga soo gaarin oyna isbedelino sideedii ahaato nolosha dhanna laakiin markaad u eegto aad eegto qaabka loo sameeyey waxa weeyaan inuu isbedel dhaco si uu qofku naftiisa iyo awoodaha uu leeyahay uu u kala baran lahaa si uu qofku naftiisa iyo awoodihiisa uu u fahmi lahaa siday isku badbedelaan laakiin innaga maadaamaynu qaabkaynu u soo kornay iyo haddaynu u fiirsanno dhaqanka soomaalida mahmaahda tidhaahda haddaad dhimanayso dhareerkaa layska duwaa waxaweeyaan qofka waxaynu arki karnaa xaaladda macaal ku jira amaba xaalad adag ku jira oo mahmaahdu saa ay u fasiran tahay inay tahay weli inuu awooddiisu ayna isbedelin amaba weli ay tahay marka inuu waxyaabaha qaar u qabto marka taasoo miidhan ayaa runtii maskaxdeenna ku dhex jirta amaba ku brograam garaysan iminka mobilka haddaad eegto applicationadaad isticmaalaysa oo wax lagu brograam gareeyey maantoo dhan ma wada isticmaalaysaa waad ku noqnoqonaysaa waxba isma bedelayaan sidaasi la mida ayaa qaabkii laynoo soo koriyey iyo mahmaahyihii aynu maqalnay iyo hadallada kala duwan ee aynu magaranaysaa ayay maqalnay waalidkeen amaba dadkeennoo leh waxaad soconaysaa waxyaabahaasi kuma saamaynayaan laakiin waxyaabahaas way ku saamaynayaan adigoo xanuunsanaya aad arki kartaa oo runtii haddana naftaadii ku qasbaya inayna nasane ay howlaha qaar qabato tan micnaheedu maaha inaynu leenahay qofku markuu isbedel yar ku yimaadaba waa inuu awoodihiisa dhan iyo ma garanaysaaye waxqabadkiisii uu completely amaba si buuxda uu meesha uga saaro laakiin qofku waxa weeyaan marka koowaad inuu ogaan karo xaaladdan uu ku jiro inuu ogaan karo isbedelkan ku yimi siday u saamaysay marka intaa kadib intaa kadib markuu qofku sameeyo ee uu ogaado xaaladdan uu ku jiro siday tahay siday u saamaynayso naftiisa uu naxariis uu tuso intaa kadib bay tahay inuu actually ficil la yimaado inta ka horeysa laakiin haddaas tiraahdo ficil la imo filasho badanoo maskaxdaada ku programsan ayaa ku ayaa ku wada oo kugu riixaysa waxyaabaha qaar inaad samaysid inaad nasato ma aha wax daciifnimo amaba awoodahaaga wax ka dhimaysa laakiin way sidaynu kusoo laynagu soo barbaariyey waa sidaynu ka aragnay dadka inagu hareeraysan iyo waalidkeen hebel wuu jilicsanyay baa la odhanayaa oo marka uu xanuusto ayuu calaacalaa amaba ma garanaysayey uu maantoo dhan ka hadlaya waxaa dhibaya iyo sidaa uu xanuunsanayo laakiin waa qeyb caafimaadka maskaxda ka mid a in qofku markuu xanuusto uu ka hadlo xanuunkuu dareemayo siduu yahay in uu tuso qofka kale ee uu jecel yahay ee u dhow inuu xanuun dareemayo si uu uga helo naxariis waayo naxariistaas uu qofka kale ka helayo ayaa runtii qofka ka caawinaysa mentally in uu caafimaado laakiin kuma baraarugsanin haddaan su-aashii dib ugu soo noqdo sidoo kalena qofku wuxuu isweydiin karaa maxaa isbeddel ee ku yimid dhinaca waxqabadkayga maalinlaha ah amaba dhinaca ahdaaftan dhigtay waxaa laga yaabaa bishaa inaad ahdaaf samaysatay goolska aad digatay in qaar ka midii ayna runtii kuu rumoobin qaar ka midina ay kuu rumoobeen marka kuwa kuu rumoobay laftooda waxaa dhici karta inaad isweydiiso maxaa ii fududeeyey inaan hadafkan gaadho kuwii aan kuu rumoobinna aad isweydiiso waa maxay caqabadaha iga hor yimid amaba waxyaabahaas igu sababay in aanan ma garanaysaay hadafkaa gaadhin marka taasi waxaa dhici karta inaad aaminsan tahayba haddaad ahayd qof wiiga xanuun dareemayay amaba shaqada iyo howlo kale meel ka haysteen waxaad ogtay taasi inay saamayn karto hadafka inaad gaadhayo in kale amaba ay saamaysay clientskayga markaan la hadlayo in mararka qaar ay gu idhahdeen waxaan hadallada noocaas haddaan naftayda ku idhaahdo oon isdhaahdo hadafkaasi muxuu kuugu rumoobi waayey oon idhaahdo caqabad baa dhinaca iga haysatay badanka waxaan arkaa aniguu diidayo isle excuse iyo cudurdaar baad naftaada u samaynaysaa laakiin runtii taasi ma aha cudurdaar iyo excuse excuuska amaba cudurdaarku waxa weeyaan inuu qofku si isagoo ma garanaysaa is-indhatiraya uu intuu hadaf u dhigto aanu tallaabo everyday amaba si maalinla ah amaba si wiikliya aanu u qaadin oo aanay jirin qaab uu ku xisaabiyo amaba uu ku cabbiro hadafka uu doonayo inta uu u jiro inta tallaabo uu qaaday tusaale ahaan qofkays odhan kara arrin baad cudurdaar ka dhiganaysaa oo goolkiiyo hadafkii aad doonaysa maad gaadhin waa qof idhaahda tusaale ahaan haddaan idhahdo waxaan baranayaa barashada dabaasha oo bishan waxaan rabaa inaan casharo dabaasha ah qaato qofkaasi hadafkaas markuu dhiganayay hadduuna intuu moobilkiisa la soo baxo skejualkiisa amaba ma garanaysayay aanu eegin maalmaha wiigga soo socda inta uu shaqaynayo maalmaha aanu shaqaynayn halka uu casharadaa gelin karo ma salaasaduu tegi karaa ma khamiistuu tegi karaa haddaad tahay qof ma garanaysayay shaqeeya shaqadaada imsadaad ka soo baxdaa haddaad qof shanta ka soo baxa tahay goormay kula tahay inaad casharadaas soo qaadan kartid halka saaca ee dabaasha ah ma khamiistood fasax tahay baad gelinka dambe ka dhiganaysaa mise jimcaha hadduuna qofku sidaa runtii isku weydiin aanu u blaan garayn waayo blaaninkii baa hoos imanaya hadduuna qofku tabtaa isku dayin uuna haysan wakhti uu rabo oo ka go'an tahay inuu magaranaysaay ficilka la yimaado oo wiiga koowaadee bisha markuu dhammaado aanu intuuna naftiisa la fadhiisan odhan maxaa isbedelay maxaan magaranaysaayey goolkii hadafkii aan laha ahaa in wiigan cashirka koobaadan qaato maxaa iska bedelay qofkaasoo kalea la odhan karaa waa qof cudurdaar u isticmaalaya howlaha kale amaba culeysyada kale nolosha ka haysta laakiin qofku hadduu yahay qof ka warqaba waxani waxay ugu shaqayn waayeen taasi cudurdaar maaha waxay kuu saamaxaysaa in wiigga dambe haddaad og tahay sababtayna kuugu shaqayn adigoo balaninkaa sameeyey in wiigga dambe aad waxyaabaha qaar ka foojignaatid taasina markaa kuu saamaxdo amaba ay kuu dhoweyso ka gungaadhidda iyo in aad runtii hadafka aad gaadhid sidoo kale qofku wuxuu isweydiin karaa anigoo isku dayaya weli su-aashii in qaybaheeda kala duduwan aan idin tuso inuu qofku idhaahdo dhowrkan wiige bisha amaba labadii wiige isoo dhaafay maxaan isku dayey si aan u daryeelo caafimaadkayga maskaxeed ma culays baan ku jiray mise waxaan ku jiray runtii wakhti aan fudayd badan dareemayey caafimaadkayga maskaxeed iyo magaranaysaay qaabkaan u fikirayey magaranaysaay wax badani ay iska bedeleen oo runtii fudayd badan culays badani noloshayda uu ka baxay warwarkii uu iga yaraaday mise waa oppositka oo warwar badan baan isku arkay culays badan baan dareemi jiray markaan howlaha qaar ku dhex jiro waxaa laga yaabaa naftayda inaanan dee dar yeeli jirinba caafimaad ahaan oo caafimaad ahaan aanan waxbaba isku dayin inaan naftayda uqabo u qabto weliba caafimaadka maskaxda markaan ka hadlayno marka markaad dhowrkaa dhinac ka eegtid runtii nolosha dhinacyadii ugu badnaydba waad kofar garaysay amaba waxaan odhan karaa dhinac kalood ku dari kartaa waxweyaan inaad isku daydid sideen ahaa iminka wiigan ama dhowrkan wiig xidhiidhada dadka kale la leeyahay marka la eego ma isku dayey in ma garanaysaa xidhiidhada weliba ii dhow ee noloshayda qaybta weyn ka ah inaan dadkii xidhiidhiyo in aan ka wardoono in iyagu iga soo wardoonaan may jirtay marar aan dadka caawiyey xidhiidhada dadka aad la leedahay maadaamay nahay dad isku baahan amaba qofba qofka kale uu u baahan yahay ma isku dayey mararka qaar inaan dadka caawiyoon wax u qabto mararka qaar ma isku dayey inaan caawimo weydiisto dadka kale taas markaa su-aalaha noocaasa markaad naftaada weydiisid runtii noloshaada dhan iyo wiigaa amaba labadaa wiigeed soo dhaaftay amaba dhowrkaa cesheed soo dhaaftayba waad arki kartaa si sawir ahaanaad arki kartaa inta uu qofku su-aalaha naftiisa weydiinayo ee uu isku dayey inuu qoro waxaad noqonaysaa qof ka warhaya amaba sida buugga oo kale marka kolba bage la rogayo qof noloshiisa saasoo kale uga warqaba iminka sanadka bilowgiisii haddii la eego waxaa laga yaabaa inaad ku jirtay deganaanshiyo badan in culays badanna runtii noloshaada ka baxay waxyaabo badanoo doonaysay aad heshay oo aad ilaahay ugu mahad celisay nimcooyin badan noloshaada kusoo biireen dhammaadka sanadka waxaa laga yaabaa in isbedel dhacay oo waxyaabo badanood bisha sanadka bilowgiisii haysatay aanad haysan waxa ugu muhiimsanay tahay qofku inuu ogaado waxweeyaan inuu noloshiisa ka warhayo ka warhaynta aad intaad naftaada ka warhaysid iyo isbedelka kugu imanaya waa inta caafimaadkaaga maskaxdu uu fiican yahay sidoo kalena waa inta caafimaadkaaga jireed uu fiican yahay sidoo kale haddii aan dhinaca usoo noqdo xidhiidhada aynu dadka kale la leenahay su-aasha aad isweydiin kartaa waxa weeyaan inaad eegtid waa maxay xidhiidhka amaba xidhiidhada aan dadka la leeyahay waa kuwee kuwa culays aan ka dareemayey dhowrkan wiig amaba dhowrkan cisho amaba bishan aan ku dhex jira amaba bishii hore waa kuwee kuwa fudayd kusoo kordhiyey soo kuwa fudayd kusoo kordhiyay waxay noqon karaan xidhiidhada qaar aad caawimo ka hesho adiguna aad caawimo siiso dadka kuwa culays kugu keeni karaa waxaweyaan xidhiidhada qaar ay runtii wiigaas wiigagaad ugu dambeeyey amaba bisha ugu dambeysay isfahan waa uu idinka dhex jiray waxyaabaha qaar aad iskaga hor imanayseen waxaa jira kooras kooban oo aan diyaariyey oo casharo ka kooban oon telegramka kusoo gudbiyo kaasoo qofka aan ku baro toddoba xirfadood oo kaa caawinaya in naftaada iyo dadka kaleba aad la yeelatid xidhiidh caafimaad qaba casharadaasi waa casharo diyaarsan oo duuban qofku markaa wuxuu awood u leeyahay in telegramka uu casharada uu ka dhegaysan karo runtii casharo kastana dhammaadkiisana uu qofku uu sameeyo activity amaba uu exercise aan u diro uu wiigaas amaba dhowrkaa cisho casharkaa uu naftiisa uu ku dabaqo iyo xidhiidhada uu dadka kale la leeyahay toddobada xirfadood waa toddoba xirfadood oo qofka ka caawinaya in fahanka uu naftiisa ka leeyahay amaba fahanka uu ka leeyahay dhinaca xidhiidhada dadka kale iyo qaabka loo sameeyo xidhiidh caafimaad qaba runtii ay wax badan ay ka bedelayso qaabka uu qofku u heli karo casharadaas waxa weeyaan inuu qofku uu massage amaba fariin uu iisoo diro kadibna uu isdiiwaangeliyo isdiiwaangelinta kadibna marka aan qofka siiyo access amaba linkiga uu casharada uu ka helayo haddaba haddaad tahay qof casharada dheeraadka ah raba inuu qaato oo ka baxsan amaba ka faahfaahsan intan aan bodkastka kusoo gudbiyo waxaad igala soo xidhiiri kartaa whatsapp nambarkayga amaba amaba linkiga ku hoos yaala halka kabshanka ee qoraalka youtube channelkayga aad hadda ka dhegaysanaysid xalqadan haddii kale waxaad isku dayi kartaa in social mediahayga kale ee amaal haybe coaching instagramka iyo facebookaba aad igala soo xidhiidhid kadibna aad sidaa ku bilowdid isdiiwaangelinta iyo casharada inaad bilaabatid maanta xalqadeenni xidhiidhada nolosha intaasaan kusoo koobayaa waa tababaro amaal haybe oo dadaal ugu jirta siday kor ugu qaadi lahayd hab fikirkaaga dhinaca xidhiidhada si aad naftaada iyo dadka kaleba ula yeelatid xidhiidh caafimaad qaba una hogaamisid nolol qiimo leh hadday jiraan su'aalo amaba weydiimo aad jeclaan lahayd inaad ila wadaagto waxaad igala soo xidhiidhi kartaa barta facebookka iyo instagramka iyo youtubeka aan ku leeyahay amaal haybe coaching haddaad ku cusub tahay xidhiidhada nolosha bodkast oo ay tahay markii kuugu horraysay ee aad dhegaysato waxaad ka heli kartaa xalqadaha oo dhammaystiran youtube channelkayga oo ah amaal haybe coaching إن شاء الله كلنتي دنبه يا حلقة تنحكتا السلام عليكم